lambarka xidig lacagta afargees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan kaa dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha khamiista jimcaha iyo isniinta ku shuba shan labaatan sinti oo hel afar boqol oo m b oo aan kaa dhicinin ku shuba nus dolar oo hel sagaal boqol oo m b oo aan kaa dhicinin ku shubo
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatuh wacan wanaagsan dhegeystayaal saxbi ledlaantii meelo baad inaga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka goromada ciyaaraha ee maanta wacan wanagsan dhegeystayaal saaxiibyaal barnaamijka garoomada ciyaaraha waxaanu kusoo qaadi doonaa ciyaarihii xal la ciyaaray kulamo aada u xiiso badan oo xala la ciyaaray superkaabihii sbain ay ku guulaystay kooxda real madrid arsenal oo labaiyo eber kaga taqalustay kooxda ay xifaltamaan ee weliba tottenham iyo sidoo kale waxa aad ku maqli doontaan roberto londowski ayaa sheegay in ay sirta ka dambeysay in ay garaacaan real madrid isagay gafi ay khaas u ahayd iyo sidoo kale wararka waaweyn suuqa kale iibsiga macali yorgen colob oo doonaya in uu qadkiisa dhexe xaliya misena uu doonayo xidiga qadka dhexe ka ciyaara xidigaas waa kuma qodobada iyo qodobo kale oo aada u xiiso badan ayaana ku soo qaadan doonaa barnaamijka garoomada ciyaaraha anigoo alkasal aadila socodsiinaya mar kale iyo garoomada ciyaaraha saaxib yaal kusoo dhawaada saxib yaal dhegeystayaal mar kale wacan wanaagsan ayaan saaxib yaal hawada kalena barnaamijkeena garoomada ciyaaraha ayaan guda geli doonaa oo aan kusoo qaadi doonno sheekooyinkii aadka u xiisaha badnaa sirta ka dambeysay inay real madrid ay garaacaanna koobkana laga qaado sawirkaabaha kooxda real madrid wariyahanka kooxda barcelona roberto londowska ayaa ka hadlay koobkii waa koobkiisii ugu horreeyay ee barcelona uu la qaaday kadib markii uu xalaya kooxdiisa ay ku hogaamiyeen guushii sawirkaabaha sbain saddexleedii ay ka dhaliyeen real madrid ayna ku garaaceen roberto londowska ayaa halka mid kalena robert londowska ayaa mid u dhaliyay mid kalena waxa u dhaliyay gavi sidoo kale waxaa sii raacsaday xidiga lagu magacaabo bedri labada laacib ayaa shabaqa soo taabtay isa ka caawiyeen golasha gavi ayaana waxa uu qayb ka ah inuu caawiyo golasha ay dhaliyeen midna isagaa dhaliyay labana uu caawiyey dhan kale arrintan ayaa isla meel dhigeen ayay shirkeen xiriirka robert londowski iyo gavi ee udhexeeya oo fur u ahaa guushii barcelona koobkaasi londowski ayaa kadib ciyaartaa yidhi wargeyska sport waxaa gafi aan u sheegay haddii aynu isfahmno welibana aynu isu soo dhawaano in halis badan aynu ku samayn doono aba aan ku samayn karno saddex xagle ee saddexda xagal ee real madrid wayna inoo suur wayna inoo suurta gasha ayuu midaasi londowska oo waxa laga weydiiyey koobkiisii ugu horreeya ee barcelona uu la qaadayo waxa waxaana aamini karaa ma aha wax la aamini kara maaha waa arrin weyn oo haatanba aan sugayo waa horyaalka dagaalka weyn si wadan doonaa horeyna ayaana usii socon doonaa oo horyaalka ayaan dagaal weyn ugu jirnaa ayuu yidhi oo intaa keliya kuma joojin doono real madrid ayaa gebi ahaanba xalay ay ka jiiftay iyadoo la arkayay in ay gebi ahaanba iska jiifeen ayna ciyaarta dhankay u socotay iyo dhankay ka socotaba ayna war ka haynin balse ugu dambeyntii waa la garaacay koobkiina waa laga qaaday dhanka kale b s g ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda ay la ciyaaraysa renis kooxda b s g ayaa guuldaro xanuun badan kasoo gaadhay kooxda renis ee baris germany ee liiwaanka faransa ay hogaaminayaan kooxda b s g macalinka b s g waxa uu sheegay in xidigaha koobka adduunka in ay tahay in mar walba ay diradda ay saaraan waa xidigaha koobka adduunka kasoo laabtay ee b s g ay sanadkani ku bilaabantay hogaanka horyaalka laliga toban iyo todoba dhibcood kadib guuldaradii kasoo gaadhay renis iyadoo haatanba saddex dhibcood ku heysa renis ayaa xala hal iyo eber ku garaacday baris germany macalinka kooxda ayaa wajahi doona baaritaano ku aadan khasaarihii guud ahaan kasoo gaadha marka loo eego xidigaha waaweyn ee kooxda oo ay awoodi waayeen inay kooxda guuldaro ay ka badbaadiyaan waxaanu ogahay in kooxda inay mar kale ay ku bilaabatay bandhigeedii heerkeedii ugu xumaaya ayuu sheegay macalinka isagoo la hadlayay brem video ayuu ugu niyajab si niyajabla uga hadlay waxa aan diiradda saari doonaa in aynu in aynu haysano xidigo kubadda cagta waxaanu haysano ciyaaryahanno aada u badan oo dib u soo bandhigi karaa ba ciyaaryahanadooda bandhig aada u hersareeya haystaa kuna filnaan kara inaan kusoo laabno waddada guusha guuldaradana waxa ay ahayd midii saddexaad ee afartii safar ay ugu dambeysay ay reenaysa horyaalka iyadoona ay u safreenna ayaa sida adaga u sheegay macalinka inay noqon doonto dhinaca caasimada taasoo ay tilmaameen in leon messi nema iyo weliba mbemba ayba xaadir ku hayeen garoonka balse ay awoodi waayeen in wax gool ah ay dhaliyaanna amba kooxda guuldaro ay ka badbaaya keliya mbemba ayaa qaybteeda bala soo gelaya ciyaarta balse waxba kuma uusan soo kordhin macalinka ayaa waxa uu sheegay inay dhibaato fara badan kasoo wajahday kulankaasi oo weliba hal iyo eber ay ku garaaceen kooxdaasi uu sheegay inay tahay koox ay iska yar balse guuldaradu ay kasoo gaadhay ay tahay mid aada u xanuun badan haddaba baris germany ayaa waxaa imika horyaalka liwanka faransa ay ku haysaa saddex dhibcood iyadii markii koobka adduunka laga soo laabtayna toban iyo toban dhibcood ku haysa ayaa waxa ay tahay taasi farqi weyn u dhexeeya oo ay dadkoo dhanba ay la yaaban yihiin arsenal ayaa garaacday tottenham hogaankana sii dheeraysatay kadib markii ay soo dhamaysatay ciyaarti kadib markii ay soo dhamaatay ciyaartii laba iyo eber ay ku garaacday tottenham ayaa waxaa dhacay rabshado ay qayb ka ahayn ciyaartooyda iyo weliba taageerayaasha labada kooxood xiisada garoonka ayaa sare u kacday dhammaadkii ciyaarta markii uu taageeraha tottenham ah hore raantiyey goolhayaha arramsidali golhayaha arsenal ayaa markii horeba waxa ay isku dhaceen wariyahanka tottenham richarlison durbadiiba ciyaarta ay dhammaatay wariyahanka reer brazil ayaa si carale madaxa ugu riixay ramsy dali laakiin goolhayaha ayaaba ka dhaqaqay oo doontay cagta waa cagadaha biyaha ee taasoo uu garoonka yeelin dhinaciisa waana waktigii markaasi ay taageerayaasha tottenham ayaa uu haraantinayay golhayaha isagoona durbadiiba damacsanaa in uu baxsado ciyaartoyda labada kooxood ayaa durbadiiba kusoo cararay goobta si ay xiisada u dejiyaan maadaama ramsi dali uu doonayo inuu ka badbaado carada goolhayaha waxyaabaha qabsaday shishaanka ayaa ka hor istaagay goobta oo ka xayiray tababaraha kooxda michael arteta ayaa ka daba tegay oo wiilashiisa kasoo kaxaysay garni shaka ayaa isna sidoo kale dagaalka diyaar u ahaa uuna tababaraha arteta kasoo kaxeeyay goobta isagoona usii jeediyay dhanka taageerayaasha arsenal falkani ay ku kaceen taageerayaasha horaantii goolhayaan ramsdal ayaa waxaa durbadiiba cambaareeyay ururada ciyaartooyda ingiriiska ee b f a oo sheegay in aan la aqbali karin in ciyaartooyda la waxyeeleeyo booliska ayaa haatanba baaraya taageeraha haraantiyey ar ramsdal waxaana lala tigsan doonaa sharciga u yaala dalkaasi ingiriiska haddii aynu egno kooxda lagu magacaabo wa waa maxay sababta alexander midrofig uu rigoorada u dhaliyo fulham ay uusan uuna isaga istaagay alexander midrofig ayaa dib ugu soo laabtay garoonka iyadoona ay fulham guuldaro hal iyo ebera kala kulantay kooxda martida loo ahaa newcastle united ayaa galanimadii axadeeda isku wada duubtay goleeyaha hogaaminaya fulham ayaa baroor ayaa baroor barooran doona guuldaradii ugu horreysay ee kooxdiisa kasoo gaarta tan iyo novembartii kadib markii shan gool oo shan guulood xiriira ay gaareen kooxda newcastle si kastaba ha ahaatee kulgulaanshaha dhabta ah ee uu sameeyey isagoona lumiye fursaddii uu ku daafuri lahaa goolka uu la adkay qaybtii labaad ee u noqon doonto dhacdadii ugu naxdinta badneed ee guuldaradii axaddii labaatankii daqiiqa ka hor in alexander isxaaq ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa daqiiqadii siddeetan iyo sagaalaad ee midrivijo ayaana marka horeba sabaqa dhex dhigay kubadda uu horta keliya u dabaaldegay ayaana si dhaqsi ah usoo gaabiyey waana tan sababtii rigooradii serbiya looga diiday u iloobi waayey waa kulankii kooxaha koobka adduunka oo sidaanoo kale rigooro dhayay waana laga diiday ninkaasi ayaa leeyahay alexander mutrifij weeyaane shaxda u fiican horyaalka premier leaga ayaa lasoo saaray shaxdaas oo ay kasoo muuqdeen xidigo fara badan oo ay ka mid yihiin united ayaa laba xidig ku leh astonvilla hal xidig ayay ku leedahay arsenal waxay ku leedahay laba xidig saddex xidig ayay ku leedahay brighton hal xidig sidoo kale jones waa kooxda astonvilla iyo sidoo kale southampton ayaa ka mid ah martines oo loo soo qaatay astonvilla iyo weliba show benwide iyo weliba moreno oo ka mid ah astonvilla match odga jones iyo weliba bros oo ah iyana waa southampton weerarka saka rashford iyo weliba johnson ayaa loo soo doortay oo ka mid ah northam forest iyo weliba arsenal iyo weliba manchester united shaxaas ugu fiicneed ayaa aan xidigaha loo doortay kadib kulamadii toddobaadkan ayaa waxaa lasoo saaray shaxdii ugu fiicneed ee toddobaadka horyaalka premier leaga axadda arsenal ayaa shak ayaa shaxda ku lug lahayd xidigaha ugu badan iyadana saddex xidiga kadib guushii ay ka gaareen tottenham kooxda sonville ayaa iyana dhacda laba waxay ku leedahay laba xidiga man united ayaa sidoo kale shaxda ku leh hal laba xidiga kooxda brighton iyo northam forest iyo southampton iyo bromford ayaa iyana min hal xidig ku leh oo ka mid ah shaxda ugu fiican ee lasoo saaray premier leaga toddobaadkani la ciyaaray weli garoomada ciyaaraha qaybihi ugu dambeeya ayaa dhegeysanaysaan saaxiibyaal wararkii ugu dambeeyay suuqa kaliga iibsiga ayaanu eegi doonaa midii laba oo maanta ugu waaweyn suuqa kaliga iibsiga ayaanu eegi doonaa iyadoo ay jiraan seexiyo fara badan oo ay doonayaan kooxo waaweyn kuwaasoo ay ku jiraan in abumayan uu dib ugu laabto kooxda barcelona taasoo la doonayo in eega talyaaniga ee sbain uusan ogolaanayn sharcigaasi sidoo kale waxaa manchester united ay doonaysaa da-yarka luzano oo ka tirsan real batisa oo weerar ka ciyaara iyadoo ay doonayaan inay xidigaasi la soo wareegaan ayna keenaan gegada ay ku ciyaarto kooxda lagu magacaabo manchester united si ay weerarka isaga xalisay iyadoo weeryahanna la soo wareegtay sidoo kale jelse ayaa sii wada wacdaraha suuqa ay ka dhigayso iyadoo iminkana dalab rasmiya ay ka gudbisay baa laleeyahay xidiga jelse ayaa lagu soo warbayaa inay la xiriirtay kooxda b s d endhoven iyagoona dalab soddon milyan oo ka gudbisay xidiga weerarka ugu ciyaaray ee noni mokana xidigii hore ee kooxda akademiyada ee crystal palace iyo liverpool tamisbo ayaa magac weyn ku sameeyey kooxda b s g ee noo batanayay ilaa markii uu dhaqaa kooxda xeega labada kun sideed tobankii muddo ayaa sideed sideetan kulan u saftay kooxdaasi b s g endohoven tartamadoo dhan isagoona u dhaliyay labaatan gool sida kalena caawiya ka noqda afar iyo toban goola halkaa xidigana waa xidig aada u khatar badan baa laleeyahay oo jelse ayaa suuqa ku wacdaynaysa oo soo urursanaysa xidigaha ay doonaysa inay bal ku xaliso dooqeeda sidoo kale barcelona waa uu diiday xidiga ravinia inuu ka tago kooxda barcelona kadib markii xalay uu kula guulaystay iyadoo ay darinaysa kooxda arsenal oo ayna bedelkiisa mudrigiisa ayna ka dhigatay ay doonaysay barcelona ayaa lagu soo warramaya inay diyaar u tahay inay arsenal iska iibiso xidiga rafinia laakiin waxaa dalab waxa aa dalabkani lacageeda boqol milyan oo euro ay ku fasaxi karaan barcelona xidiga hogaamiyaasha premier leaga ayaa la sheegay inay dib ugu soo celinayaan xiisahooda si ay xidiga reer brazil kadib markii uu ku fashilmeen mudrivij uu ka doortay chelsea xidigani iminka rafinia ay doonayaan isagana uu ka aaday kooxda barcelona balse iminka barcelonada ayaa waxay leedahay boqol milyan oo euro ayaan doonaynaa haddii aad xidigaasi doonaysaan waynu arki doonaa madrigij ayaa kaga baxsaday lacag siddeetan milyan si kastaba haatee mustaqbalka ravinia barcelona ayaa shaki weyn la gelinaya iyadoo arsenal aa la sheegaya in ay barcelona kala xidhiidhaysa in ay la xaatuto xidigaas sida laga soo xigtay waa sports barcelona ayaa diyaar oo inay ravinia iibiso arsenal laakiinse ganlis ayaa u baahan inay bixiso lacaga dhan boqol milyan oo euro waxaa laga rabaa marka boqolkaasi milyan oo euro inay arsenal miis ka saarto dhegeystayaal saaxib yaal barnaamijka garoomada ciyaaraha maanta anigoo alkhazalaad la socodsiinayay isla aniga ayaa soo saar sidaas iyo kheyray nabadgelyo